asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaasha naga dhegeysanaya raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iyo daawadaasha naga daawanaya telefishinka qaranka soomaaliyeed kusoo dhawaada barnaamijka kulanka toddobaadka xiliyadan oo kale aad ka daawataan telefishinka qaranka sidoo kalena aad ka dhegeystaan raadiyo muqdisho barnaamijka kulanka toddobaadka waxaaynu ku faaqidnaa islamarkaana aynu ku eegnaa toddobaadka wararka aynu idiin tabinay kuwooda ugu waaweyn ee saameynta leh ayadoo kolba dhinaca markaa muslimiinta ay khusayso aynu barnaamijka ku marti qaadno haddooaleedmana toddobaadkan daawadee dhegeystaal barnaamijka waxaynu kusoo qaadan doonaa halkee ayay marayaan doorashooyinka dadban ee ka soconaya gobolada dalkeena soomaaliya oo magaalada muqdisho lafahanteed doodkii ugu dambeeyey ay ka bilowdeen ee lagu soo dooranayo xildhibaanada labada haddaba maxaa iminka marka loo eego howlaha doorashooyinka gudi ahaan u yaallay u qabsoomay maxaase u haray waxaa barnaamijka martiina waa nagala qaybgelaya afhayeenka guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban mudan maxamed keenaan ayadoo doolaeedma qaybaha dambe ee barnaamijka daawada dhegeysta idinkuna aad nagala qaybgeli doontaan oo fursad aan idiin siin doono kasugoo telefoonada waxaan fursad siin doonaa daawadayaasha nagala socda facebooka oo iyaguna hadduu alla eedmo su-aal iyo aragtina la wadaagi doonaa inta barnaamijka uu soconayo afheen marka hore kusoo dhawo barnaamijka kulanka doadka ee telefishinka iyo raadiyaha bal had ugu horeyn dadka soomaaliyeed ee ku dhegeysanaya kuna daawanaya fahin ka siisa xaggee ayay wax idin marayaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabdisax waa waa dhowahay waana mahadsantahay waxaan kaloo salaamayaa dhammaan shaqaalaha radioga iyo tv-ga qaran iyo dhammaan inta daawanaysa ama dhegeysanaysa haddaan kuusoo koobo waxay meel wanaagsan ayay wax marayaan sida aada la socotid guddiga iyo guddiyada dowlad goboleedyada iyo dowlad goboleedyada dhammaantood doorashadii ugu horreysay oo ahayd aqalka sare in boqolkiiba siddeetan ama afartan iyo saddex xubnood konton iyo afartii lasoo doortay oo ay hartay keliya somalilan oo arrimahoodana de xoogaa ay u daadahday arrimo siyaasadeed ayaguna hadda ay insha allahu mardhow aan rajaynayn in lasoo lasoo gebagabeeyo golaha shacabka boqol kiiba toddobaatan iyadana waa lasoo waa lasoo gebagabeeyey ama boqol sagaashan iyo saddex xooldhibaan ayaa lasoo doortay labada boqol iyo toddobaatan iyo shantii marka halkaasay wax marayaan dowlad goboleedyada qaarkood sida jubbaland wax ku haray male oo dhammaan waa wa waa soo dhammaatay doorashooyinkooda koonfur galbeed afar kursi ayaa u hartay oo ayagana aan rajaynayn in wiigan gudihiisa lagu dhameeyo galmudug magaalada cadaado toddoba kursi ayaa ku hartay lix kursi ayaa ku hartay hirshabeelle somalilan oo aan weli bilaaban laakiin wigan ama sabtida ama axadda aan rajaynayn inay bilaabato puntland oo shan iyo toban kursi ay ku hartay oo ayaguna aan aaminsannahay in talaadada ama arbacada lasoo gebagabayn doono marka kuraas toddoba waxaa jirtay lagu dooranayay magaalada muqdisho oo communitygan banaadir iyaguna laba kursina waa la qabtay kursi sabtida ayaan rajaynayna in la qabto inta hartayna iyadana sidoo kale maalmaha soo socda ayaan rajaynaynaa in maaragtay ay soo dhamaadaan marka halkaas ayay wax marayaan hadda
marka aada eegto guddi ahaan xilliga aada hawshan la wareegeysaan aada bilowdeen waxaad dejiseen qorshe qorshihii aada dejiseen boqolkiiba inteebaad ku qiyaasi kartaa in sidai aada ugu talagasheen uu fulo su-aasha waa su-aal weyn annagu waxaan aaminsannahay boqolkiiba siddeetan iyo shan haddayba ka badneen sidii la rabay inay u dhaceen dabcan waxyaabo fara badan oo waxaa jira aan ka biyo diidsannahay laakiin de markii si weyn loo fiiriya arrintan arrintan arrin culus bay ahayd guddiyadan sidaa ogtahay waxay ahaayeen guddiyo la sameeyey afar bilood ama shan bilood ka hor oo laga rabay in waddan ay ugu dambeysay afartan iyo toddoba sano ka hor ay ka meel mariyaan dhaqan cusub oo dimuqraadiyada aysan aqoon iyo doorashooyin aysan aqoon doorashadii ugu dambeysay waddankan ka dhacday madax dhaqameed hal qof ah ayaa qof ku qorayay muqdisho doorashadaana waxay ahayd mid toddoba meel oo ka mid ah waddanka lagu dooranayay waxay ahayd mid ay ka qayb galayaan boqol waxaan leeyahay kun afar iyo toban kun iyo iyo shan iyo labaatan qof waxay ahayd doorashooyin ay ka qayb galayaan dad kala duwan oo soomaaliyeed oo ay maamulayaan guddiyo toddoba guddiyo oo kala duwan oo dowlad goboleed iyo guddi heer federaalah maxay ahayd doorashooyin ay maamulayaan ama ay ku dhex jiraan dad caawiyaal ah oo international community-ga ah doorashooyin ay ku dhex jiraan waddan ka dhex dhacaya nabadiisa aada og tahay in weli ay waxyaabo badan ka dhiman yihiin marka arrimahaas oo dhan marka la eego waxaan odhan karnaa si wanaagsan ayay wax u dhaceen ayayna hadda u socdaa waaya waxaan rabaa dabcan markaad eegto meelaha qaarkood waxaa laga soo sheegayaa caqabado inay ka jiraan guddi ahaan ilaa hadda caqabado aad tilmaami karto oo aydan filayn oo hooshaan idinka qabsadanay maxaad ka sheegi kartaa
de dabcan waxaa jiray waxyaabo badan horta runtii waa wa waa sii garan karnay ama wa waa u jeednay siday wax noqon karaan waxyaabaha aan islahayn ama aan aragnay oo aan wax ka qabanay waxaa ka mid ah dabcan dad musharaxiina ama ama rag ama dumar musharaxiina oo dadkii ayaga la sharaxnaa isku dayey inay ama uhanjabaan ama ay maaragtay weeraraan xataa guryahooda meelaha qaarkood oo dabcan laga joojiyey maaragtay in ay ka qayb qala ka qayb qaataan doorashooyinka caqabadaha kale oo soo baxay waxaa ka mid ahaa dabcan guddiga federaalka waa heer federaal waxaana waxay ka dhacayaan dowlad goboleedka dadka gacanta ku haya oo maamulaya oo ah dowlad guddiyada dowlad goboleedka iyo dowlad goboleedka naftiis oo marar qaarkood ay dhacday maaragtay guddiga federaalka wada shaqayntoodii in guddiga federaalka uusan saameyn weyn ku yeelan karin hadday ayagu wax u go-aamiyaan ama si wanaagsan ama si xun labadaba mid
waxaan rabaa dabcan waxaa jiray marka loo eego meelaha qaarkood guddigu go-aano aada adag ay qaadanayeen waxaa ugu dambeeyey galmudug oo kursi yaalay doorasho dhacday isla toddobaadkan hadda dhammaaday ay guddigu heer federaal go-aan ka soo saareen kursi kursi gabdheed sidaasoo kale hirshabeelle kursi gabdho loo asteeyey inay ku tartamaan oo natiijadeedii niraga oo kusoo baxaana guddigu uu dib u celiyey kuraasta noocaasa ee guddigu ay go-aanada ka qaateen maxaa laga yeelayaa ilaa hadda walow meelaha qaarkood ay jirto in guddiyadii heer dowlad goboleed ay go-aankiini dib uga soo horjeesteen horta waxaa muhiim ah inaan xoogaa tafsiir ka bixiyo guddigan iyo guddiyada dowlad goboleedka dhammaantood waa guddiyo farsamo waxa ay meelmarinayaan ee farsamo ahaan u meelmarinayaan waxaa weye waxyaabihii ay ku heshiiyeen siyaasiyiintii heer qaran iyo heer dowlad goboleed ee madasha qaranka waxyaabaha lagu heshiiyey waxyaabaha ugu cadcadaa waxaa ka mid ahaa in beelaha leh kursi saddex kuraas leh mid inay haween noqoto ama kursi inuu haween noqdo waxyaabaha kale lagu heshiiyey waxaa ka mid ahaa xataa beelaha saddex kursi aanan lahayn laakiin ayagoo isu heebdhow ilaa iyo shan kursi ama lix kursi leh sidoo kale ayagana in maaragtay kursi ay u asteeyaan haween marka annagu waxaan ma aha go-aamo aan annaga iskala nimi ama aan annaga iska soo fikirnay waxaan meel marinaynay dowlad goboleedka iyo iyo iyo iyo federaalka madashii qaran waxyaabihii ay ku heshiiyeen haddii marka waxyaabihii lagu heshiiyey la iska baalmaro oo aanan la danayn de waxaa dabcan caqabad ay ku noqon doontaa dowladda cusub ee dhalan doonta iyo hogaanka cusub qaranka uu yeelan doono marka annagoo taa ka eegeyno ayaan celiskan runtii ma aha in la leeyahay kursigii looma tartami karo ama ama sidiisaba waxbaa ka khaldan oonan ahayn keliya ha la meel mariyo waxyaabihii lagu heshiiyey marka annagu waxaan door bideynaa dhammaan dowlad goboleedyada inay qadariyaan eena qaataan go-aamadii ay ku heshiiyeen madaxdooda waayo ma nihin annaga dadkii go-aamadaa gaaray waxaanu nahay dadkii fulinayay haddii marka ay su-aalo ka qabaan dabcan waxaa u furan inay madasha kula noqdaan hadday doonaan laakiin annagu ma yeeli karno ama aad bay u adkaanaysaa in la iska baalmaro waxyaabihii lagu heshiiyey taasaana keentay inaan ku nidhahno soo saxa waxaan ma aha wixii lagu heshiiyey haddaad ogsoon tahay markii la dhisayay aqalka sare madaxdii ayagu saxiixay waxaa dhacday in maaragtay qoontadii haweenka ee ayaga ballan qaadeen aysan tabeen waraaqaan u dirna waan ku celinay wayna soo saxeen ayagoo dabcan eegaya inay qadarin mudan tahay waxyaabihii lagu heshiiyey in la xuso meelaha qaarna ay si fiican usoo saxeen meelaha qaarna intay ka saxi karaan ay ka saxeen marka arrimahan hala saxaanu leenahay waxaanu soo jeedinaynaa runtii in lagu dhiirado in la saxo de wixii lagu heshiiyeyna la meel mariyo
waxaan rabaa saalax maxamed saalax maxamed cali oo ka mid ah daawayaasha telefishinka qaranka ee facebooka waxa uu soo qoray su-aal ku saabsan dad ka sudaaana barnaamijka kuraasta lagu muransan yahay maxaa go-aan oo laga gaaray ma laga yaabaa buu yidhi haddii murankooda sii socda inay saameyn ku yeelato doorashadii madaxweynaha soomaaliya dabcan waxaan u fahmay kuraasta lagu murusan yahay ee arrimahan hadda Ha, haweenka dabcan arka mudil dib u dhigo oo ku celiyo oo kale Ee, runtii ee, arrimahan waa arrimo mudan in si wanaagsan looga wada looga wada looga wada hadlo ee, looga wada tashado Mhm.
Ee, annagu ma qabnaa in in- in kuraas in inta la bedelo ee, dib loo saxo Ee, wixii markaa lagu heshiiyeyna la meelmaray inay ee, waq- waqti badan u baahan tahay inay qaadato waa wax- wax oo si degdeg ah wax looga qaban karo marka een, ee, welwel fara badan oo ee, saameyn weyn oo ay ku yeelan karto doorashooyinka hadda ma cadda ee, mana rajaynayn inay ku yeeshaan Ee, isbedelkooda iyo in dib loo habeeyana ma aha wax u baahan waqti badan inay qaataan waa rajeynayaa ee, daawadaha saalax maxamed cali inuu ka qancay su-aasha uu soo weydiiyey jawaabteeda waxaa rabaa, ee, dabcan marka go-aamo mararka qaarkood la qaadanayo waddan marxaladan ku jiray oo doorasho muddo ay ugu dambeysay goboladiisii in dadku ay ka codeeyaan kursi lagu tartamay oo natiijadiisii la shaaciyey guddigii dowlad goboleedka uu shaaciyey haddii guddiga heer federaal uu go-aan kale ka qaato oo in dib loo celiyo ha noqoto ama lagu celiyo ha noqoto miyaanay u muuqanayn caqabado hor leh oo guddi ahaan la fahantii idinku aada abuureysaan Een, horta runtii ma aha een, fikirka fikir ee, ee, uu leeyahay keliya ee guddiga federaalka guddiga federaalka iyo guddiga dowlad goboleedka iyo dowlad goboleedka iyo madasha qaran ee, dhammaantood waxaan way ku heshiiyeen marka ma aha ee, wax cusub oo ee, ama hadda wax la abuuraya oo soo baxay maaha marka annaga waxaan leenahay ee, waxyaabihii lagu heshiiyey ee, waxay mudan yihiin sidii loogu heshiiyey in loo s- in- in loo yeelo Ee, haddii ee, ay jiraan dhibaatooyin ee, caqabad ku noqon kara ee, nabadda meesha la isku doortay ee, dowlad goboleedka ku noqon kara ee, dabcan cadeemo ayay u baahan yihiin iyo ka fikir ee, ay wada leeyihiin dhammaan ee, dadka ay khusayso oo guddiga federaalka uu dabcan ka yahay xubin ama uu qeyb ka yahay marka ma aha waxa annaga aan iska soo saarayno ama aan annagu la cararayno laakiin waxay tahay keliya inaan leenahay war waxyaabihii lagu heshiiyey hala qadariyo hadday dhacdo marka ama ay jirto arrimo keenaya ee, waxyaabihii lagu heshiiyey in la meelmarin waayo dabcan waxay u baahan yihiin in laga wada hadla ee maaha in laiska baalmaro oo laiska laiska dhaafa maaha Ee, dabcan waxaa rabaa hadda meelihii go-aamadooda dib loo celiyo oo kale ma jiraan meelo aada idinka iyo guddiyada doorashooyinka heer dowlad goboleed aada isla garateen inay saxan tahay ku celinteedii iyo go-aankii idinku aada soo jeediseen oo la waqtiyeeyey in dib loo qabanayo mise weli waxa ay noqonayaan kuraas hakad ku jirta oo hakad isaga jirta ilaa inta doorashooyin kale ay kasoo gabagaboobaan Ee, ma- runtii ee, dee kuraasta ee, markii hore ay ahayd in la asteeyo waxaa muhiim ah heshiisyadii in la fahmo siday u qornaayeen waxay ahayd oday dhaqameedka marka uu soo gudbinayo ergada wax dooratay inuu kursiga asaga soo asteeyo haddii ee, caqabado ee, dhinac beelaha kaga yimi odaga ama culeysyo uu dareemay ama si kaleba ha ahaatee uu asaga asteen wey waxaa laga rabaa heshiisyada waa caddaayeen in dowlad goboleedka iyo guddiga dowlad goboleedka ay kursiga asteeyaan ee haweenka u asteeyaan hadday labadaba dhici weysay ee kursigii lagu dhiiraday asagoo aanan la asteyn in la qabto de annagu waxaa waajib nagu ah anagoo gudanayna shaqooyinkeena waajibaadkeena shaqo inaan tafsiir ka bixin oo aan idhaahno arrimaha uma dhicin ee, kamana noqon ee, ka- ka- kumana meelmarin ee, heshiisyadii lagu heshiiyey iyadoo la raacay marka waxaan codsanaynaa in dib loo celiyo oo lasoo la- lasoo habeeyo Ee, annagu marka waxaan qabnaa ee, wax aan isku diidannahay annaga iyo dowlad goboleedka ama ama ama ama do- ama guddiyada ee, oo jira ee, ma ma laha haddii la eegayo wixii lagu heshiiyey laakiin dabcan ee, wax kasta oo lagu heshiiyey waxaa ka daba imaan kara caqabado cusub oo marka hore aan laga fikirin hadday jiraan marka caqabadaha noocaas oo kale ah de dabcan wax la isla garan waaynayo ma jiro in laga wada hadlo ee, sida ugu habboon ee, sharcigana waafaqsan ee, kana turjumaysa waaqica runta ee wadanka jira in loo ee, in la isula garto oo la is- loo meelmariyo dabcan ee, wax diidaya ma leh Een, annaguna fikir aan ka qabna arrinkaa oo aan ku diidannahay ma jiro Ee, waayahay daawadayaasha facebooka su-aalihiin dib ayaan ka akrin doonaa dabcan fursaddiina waad heli doontaan laakiin waxaa rabaa waxaa jirta su-aal ku saabsan ee, inkastoo hawshan ay ahayd howl markii ugu horeysay guud ahaan idinku waqtiga hadda aad jirtaan iyo xilliga aad sheegtay aad ku qabanayseen haddana mararka qaarkood waxaad badan is weydiinayaan waqtiyadii hore loo qorsheeyey hawshan jadwal baa jiray guddigu soo saaray dibdhaca ku yimid mar kale haddana jadwal soo saarteen marar badan baa wax isbedelada dibdhacyaa soo baxay maxaa ugu wacan Een, horta waa ee, waxaan rabaa dhammaan dadka soomaaliyeed ee ama na fiirsanaya ama na dhegeysanaya in meesha aan ka duulayno ama hadal ka wada qabsanayno aan isla fahmo doorashooyinkan waa hore ayaa la iclaamiyey in labada kun lix iyo tobanka dowladda soomaaliyeed ee dowladda bedeli doonta ay ku imaato si sharci ah oo doorasho ku timi dabcan waxaan isla garabsannahay ayaan jeclahay in fikirkii ahaa qof iyo cod inuu shaqayn waayo haddii lagu heshiiyey si kale in wax loo dhigo mar haddii ay macquul noqon weysay dhibaatooyin jira ee dartood in qof iyo cod lagu heshiiyo sanadkan dham bilowgiisii kadib sagaal bilood ayay ahayd markii lagu heshiiyey in guddiyadan la abuuro guddiyadan markii la abuuray ayagu naftarkooda runtii waxay qaadatay wakti inay horta shaqooyinkoodana fahmaan heshiiskii iyo waxyaabihii lagu heshiiyey oo qaarkood ahaa arrimo siyaasadeed oo aanan ahayn arrimo farsamo in farsamo iyo shaqo loo bedelo waxyaabaha qaarkood oo markiiba aan sheegnay guddi ahaan annaga waxay ahayd afar arimo lix arrimood oo mar weliba aan lahayn waxay abuuri doonaan inay wax dib u dhacaan haddaanan maaragtay si degdeg ah wax looga qaban waxaan sheegi jirnay arrimihii hiiraan iyo shabeel oo hadda hiir shabeel aan ognahay in bil iyo xoogaa ay kasoo wareegatay abuuristeeda oo caqabad taagan ahayd mar weliba waxaan sheegi jirnay arrimaha aqalka sare iyo somalilan oo haddaan arrimo siyaasadeed iyagoo ah aanan dhaksada xalinin ay wax dib u dhici doonaan arrimahaas qaarkood weli waa taagan yihiin sidaa ogta waxaan sheegi jirnay arrimaha dhaqaalaha oo marka hore aanan sugnayn ama aanan meelihii iyo elihii ay kasoo bixi lahaayeen ay su-aalo badan ka taagnaayeen oo mardhow naftirkooda waqti badan ay qaadatay in la xaliyo waxaan sheegi jirnay guddiga khilaafaadka oo hadda lafdhabar u noqday programka oo marka hore aanan jirin ama ama mar dambe gadaal laga sameeyey waxaan sheegi jirnay sugidda nabadda meelaha lagu qabanayo doorashooyinka oo ay ugu waaweynayeen in ciidamo la geeyo amisom ah cadaado oo og tahay in maaragtay mar dhow runtii ay dhacday marka dadka su-aasha ah maxaa maxaa jadwalku isu bedeleen waxaa ka horeeya ma la isla garanayaa mana la isla garowsan yahay inay jireen caqabado fara badan oo mar weliba aan oran jirnay haddaanan xal loo helin si deg deg a waxay abuuri doonaan inay wax dib u dhigaan marka isbedelka waxaa keenay turjumaad laga turjumayay mar weliba waaqiciga runta ee waddanka ka jira ee saameynaya wax kasta oo waddanka ka jira ma ahana electionka keliya waa nolosha dadka soomaaliyeed waa dhaqaalaha dadka soomaaliyeed waa wadajirka ummadda soomaaliyeed oo dhammaan caqabada ay ku yihiin dhammaan arrimahan iyo iyo iyo kuwo lamid ah oo ay ka mid yihiin ugu waaweyn yihiin runtii nabadgelyada meelaha wax lagu qabanayo sidaan hore kuugu sheeg
dabcan waxaa jira inkastoo hadda hooshii inteeda badneed la qabtay oo lagudagalay haddana eedeymo mararka qaarkood kasoo yeeraya qaar ka mid a dowladaha soomaaliya saaxiibadala ha noqdaan hay-ad ha noqdaano ururo ha noqdaano dabcan la leeyahay meelaha qaarkood gobolada intooda badan waxbaa la isdaabamariyey waxaa dhacay musuq maasuq guddi ahaan maxaad eedeymahaas kala socotaan
dabcan sida dadka soomaaliyeed ay akhbaarada u helayaan annaguna dee kuwa nooca lamid ah oo aan banaanka ka helayna waa helayna kuwo kalena dabcan annaga nagu socdana waa helnaa runtii ani su-aashaas iyadoo la weyneynayo waxaan odhan lahaa su-aasha dadka soomaaliyeed u baahan inay isweydiiyaan waxaa weeye iyadoo la qiimeynayo xaalka waddanka uu ku jira iyo meeshaan ka nimi dadka soomaaliyeed maanta ma guul bay ku taagan yihiin mise way guul daraysteen haddii hal oday ah oo dadka soomaaliyeed xildhibaanka matelay u qoray labada kun laba iyo tobanka in inta wax laga bartay la yidhaahdo odaga waa inuu nabadoonada reeraha ama halaba ha noqdaan ama shan ha noqdaan ama toban waa inuu la tashadaa oo uu la tashaday ee ergada lasoo qoray uu sidaa kusoo qoray ma guul dadka soomaaliyeed usoo hoyatayba mise waa guul daro haddii doorashooyinkii labada kun laba iyo tobanka lagu qabtay muqdisho keli ee maanta toddoba iyo toban meelood waxaan leeyahay toddoba meelood oo waddanka soomaaliyeed ka mid a lagu qabtay ma guul dadka usoo hoyatay baa soomaaliyeed mise waa guul darro wey aniga waxaan tegey kismaayo laba mar baydha baan tegey laba mar cadaadaan tegey laba mar jowhar baan tegey laba mar garowaan tegey laba mar muqdishona dabca waa ka shaqeynaya waxaan arkay dad soomaaliyeed oo isu diyaariyey in ay soo xushaan qofkii ayaga mateli lahaa in afar iyo toban kun oo qof afar afar iyo toban kun iyo shan iyo labaatan qof oo soomaaliyeed ay leen u galaan oo ay doortaan dadkii ayaga rabeen ma guul dadka soomaaliyeed u timi baa mise mise waa guul dar in wadamada daraska ah oo qaarkood qofka uuban maaragtay xaq u lahaynba inuu ka hadla arrimihiisa doorashada qaarna markii doorashooyinkooda la qabta ay ku dhammaato boqolaal kun boqolaal qof markay ugu yartahay ay ku dhammaato in dadka soomaaliyeed maanta xildhibaanada aqalka sare ay diyaar yihiin kuwa aqalka golaha shacabkana aada moodid boqolkiiba toddobaatan inay hadda diyaaryihiin kuwa hore kuwa da- harayna wiigaanu soo dhameyne ma dhibaatada ka timina ee aada u yartahay inkastoo ay dad noogu geeriyoodeen sideed qof ayaa ilaa hadda ku geeriyooday ee oo tirada ee ka yartahay dadkii ku geeriyooday waagii soomaaliya iyo dimuqraatiyada ay bilaabaysa kun sagaal boqol ee, ee, lixdankii inta inta guuri hawsha ma guul noo timiba mise waa guul daro marka haddii eh, ay dad eh, aan soomaali ahayn ay rabaan inay yidhaahdaan eh, musuq maasuq baa dhacay ama wax- ama dad soomaaliba waxa weye waxa ay ka duulayaan iyo meeshay ka duulayaan horta waa inaan asra garano haddii qofka dee inuu intuu ka soo kaco eh, eh, hotel ku yaalla nairobi ama uu ka soo kaco hotel new york ku yaalla uu rabo inuu nooga sheekeeyo masiirka ummadda soomaaliyeed isagoo aan ka turjumayn waaqica runta ee waddanka ka jiro guushaas noo timi inaan ku guuldareysano in anagu- a- ayagu noo sheegaan anaguma yeeli karno Eh, mana mana runtii ma aha waxa aan aan diidayno eh, in dhibaatooyin qaar ay jiraan laakiin meeshii laga duwayay in la isla fahmo ayaa ayaa ayaa ayaa marka walaalayaal eh, aniga waxaan odhan lahaa annaga oo eh, guul badan ay noo soo hoyatay eh, yaanan keliya eegin eh, eh, dhibaatooyinka jira ee bal aan eegno eh, eh, eh, guusha nala taadanaa eegno insha allah
waxaa jira dabcan sida arrintan oo kale inkastoo maxaa la lahaa wuxuu marbaheer ha lahaadaano ama marbaheer ha gaarsinaadaano ama ujeedada doona ha laga lahaado laakiin guud ahaan waxyaabaha noocaasa markay soo baxaan soo dabcan tallaabooyin idinka idiin furan aad wax ku xaqiijinaysaan ilaa hadda aad qaadeen ma jiraan wa- waa su-aal wanaagsan wey runtii guddiga eh, waxaa jira een, aan- een, cases ama ama ama eh, tusaalooyin caddaynaya in guddiga waxyaabaha qaarkood wax laga qabto waxaa jirtay magaalada baydhabo in nin xil eh, musharax ahaa uu qof kaloo musharax ahaa weeraray guddiga federaalka iyo guddiga dowlad goboleedka iyo dowladda ee koonfur galbeed oo runtii ammaan mudan ayagoo wada shaqaynaya waxaa go-aan lagu gaaray ninka weeraray musharaxaas in uusan tartami karin mar dambe yacni miyaysan ahayn wax cadaynaya in ma aragtay eh, go-aan adag oo wax ku ool ah laga qaatay arrintaas waxaa jirtay een, eh, eh, eh, een, magaalada Jo- jowhar Mhm.
in ay caqabada ka dhacday in kursigii sidiisaba dib loo dhigay oo ilaa iyo hadda ay ka socoto review iyo baaris inay ka socoto waxaa jirtay eh, magaalada eh, eh, kismaayo inay eh, arrimo noocaas oo kale ka dhacday oo qaarna dib loo dhigay qaarna eh, la diiday in- in in loo tartamo marka caqabadaha jira oo runta ah oo loo jeedo oo wax laga qaban karo dabcan waxyaaba la- la garan karo oo cad ayaa laga qabtay waxaa rabaa eh, daawadayaasha facebooka nagala socda ee barnaamijka tooska uga daawanaya su-aale ayaynu soo weydiiyeen inaanu su-aalaha ilaa intaan ka gaari kara aan fursad siino waxaan ku horumarayaa eh, daawada magaciisa kusoo koobay serji tallooyaan waxa uu yidhi guddiyadiinan hadda shaqaynaya ee guddiga doorashada heer federaal uu ugu horeeyo howshiinna waxay ku eg tahay haddii xildhibaanadan doorashadooda ay dhammaato mise saameynood ku leedihiin doorashooyinka madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka ee dhacaya Een, guddiga een, markii la abuurayay waraaqihii ee, waajibaadka shaqo waxaa ku qoranaya in ay guddiyadan loogu talagalay labada kun iyo lix iyo tobanka marka runtii kuma cadeen keliya inuu yahay baarlamaanka ee, ee, markii la keeno keliya inay tahay hase ahaatee dee waddanka ee, dastuurka u yaalana waa cad yahay oo madaxweynaha waxaa dooranaya Baarlamaanka.
xal- baarlamaanka Mm.
ee, labada aqal hadda marka een, anagu ee, tafsiirka aan siinay anagoo dee mar weliba eegeynay een, waxyaabaha qaarkoodna waxyaabaha loola jeeday Mhm.
iyo wa- ee, meelaha qaarkoodna hadday wixii cadaayeen dee se u cadaayeen aan u qaadana marka annagu hadda waxaan isdhacsiinay oo aan aaminsannahay xildhibaanada labada boqol iyo toddobaatan iyo shanta markay yimaadaan oo ay ayagu kulmaan oo ay guddoon yeeshaan in annagu ee, waajibaadkeena shaqo uu intaa ku egyahay oo doorashada madaxweynaha ee, iyo ee, wixii ka dambeeyana ay ayagu shaqadooda tahay oo aan annagu ee, ee, ee, ee, shaqadeena halkaa ku dhammaan doonto waayahay waan filayaa daawada su-aashaa soo qoray serjito liban noqon ay ee, daawado kale oo magaciisa yahay cabdiraxmaan axmed ibraahim waxa uu yidhi guddigu meelaha qaarkood qoondada habeenka cadaadis ayay ku saarayaan dowlad goboleedyada qaarna waxaad moodaa in qoondada habeenka labada aqal loogu talagalay inaysan ka muuqan ay soo dhammaystirin sida jubbaland oo kale maxaa laga yeelayaa Een, runtii ee, jubbaland waxay keeneen ee, qoondada haweenka ee, toban ee, haween ayaa laga soo doortay Ee, ee, marka een, ee, ma ahayn keliya boqolkiiba soddon wax la eegayo waxaa la eegaya in qabaa-ilada meesha degan meeqa ayay ku waajibtaa in haween ay ka dhigaan kuraastooda anagoo iyadoo la eegay heshiiskii aan kuu sheegay oo ahaa Mhm.
qabaa'ilada leh saddexdii inay mid asteeyaan Mhm.
kuwa ayaga eh, maaragtay eh, isku bahda ah ama isku reeraha ahna hadday saddex ama wax ka badan leeyihiin ay kabar keenaan marka iyadoo taa la eegayo eh, dabcan waxaa kasoo baxday toban kursi eh, waxaan qabaa boqolkiiba soddon haddii la oran lahaana kow iyo toban wax saas oo kale ah marka ma qabo in maaragtay wax fara badan eh, ay ku maqan yihiin ama dood fara badan ay ka taagan tahay dadaal fiicanna ay muujiyeen oo runtii aan raba inaan marlabaad sheego in oday dhaqameed soo asteeyey aad bay u yartay waxaa lagu soo asteeyey dowlad goboleedka iyo guddiga dowlad goboleedka oo ayaga dadaal gooni ah muujiyey waxay- waxayna runtii mudan yihiin eh, dhiiranaanta ay sameeyaan in maaragta lagu ammaano ay mudan- ay- ay mudan yihiin waaya waan rajeynayaa daawadaha su-aalkaas soo qoray in uu qancay sidaasoo kale intaan ka gaari karno daawadaasha facebooka aragtida iyo su-aalaha ay noo soo gudbiyaan waanu idinla wadaagi doonaa inta barnaamijka uu soconayo waxaa raba su-aal ku saabsan hadda dabcan eh, waxaa jira dowlad goboleedyada qaarkood qeyldhaan ka imaanaysa ama cawasho kasoo yeeraysa Eh, puntland oo kale arrinta somaliland hadda muqdisho lagu qabanayo ay cawasho ka muujinayaan waxaana ay sheegeen in doorashadii ay joojiyeen eh, ilaa shalay ay lahaayeenna kama sii qaybgeli doono doorashada soo socota haddii go-aankan wax aan laga bedelin guddi ahaan cawashada noocaas ah eh, inaad xal ka gaartaan ama aad wax ka xalisaan ilaa hadda maxaa talaabo ka qaadeen horta runtii een, aan saxo meesha ma qaba inay ay- ay- ay- ay- ay hadal ka qabaan eh, qabashada eh, somalilan ee lagu qabtay muqdisho Mhm.
su-aasha ay qabeen eh, waxay ahayd eh, aqalka sare.
aqalka sare marka annaga guddi ahaan ee guddiga heer federaal iyo kan dowlad goboleed horta annaga waxaan nahay guddiyo farsamaana Mhm.
ma nihin guddiyo ee, arrimaha siyaasadda ka shaqeeya aqalka sarena ee, aqalka sarena ee, ee, ee, hoosha ama waxa nooga banaan aaday u yarta Mhm.
waayo aqalka sare waxaa soo magacaabayay ee, madaxweynaha ee, dowlad goboleedka Mhm.
kadibna ee, wuxuu usoo gudbinayay guddiyadooda Baar- baarlamaanka fulinta Mhm. Mhm.
saasaa horta lagu meelmarinaya ma aha arrimo guddiyadan ay ayagu maamulayeen maaha Mhm.
marka annaga waxaan qabnaa eh, guddiga heer federaal eh, arrimaha siyaasadda lugta ku leh Eh, ma aha arrimo annaga noo yaalo annaga qolooyin waxaan nahay eh, farsamo oo yaryar runtii Mhm.
Eh, arrintaasna rag waaweyn Mhm.
oo ayaga eh, eh, eh, eh, eh, ay shaqadooda tahay inay masiirka ummadda ka fikiraan ayay tahay inay go-aan ka gaaraan marka een, ma qabna in ay eh, ay dhibaato ku tahay eh, aqalka hoose ama golaha shacabka oo heshiisyadiisa mar hore ay gaartay cid dhib iskugu qabtayna aysan jirin marka guddiyada hadallaa noo socda waa wada hadalnaa waa isla xiriirnaa dowlad goboleedkana waa la xiriirnaa waxaanu leenahay hala kala saaro labadan arrimood mid waa aqalka sare oo arrimo siyaasad ah qaar waxyaab aad u badan horaa looga heshiiyey wixii dhiman waxay ku wanaagsan yihiin meeshii loo mari lahaa iyo sidii loogu heshiin lahaa in in la- la isla fahmo waxyaabihii lagu heshiiyeyna siday yihiin in loo fuliyo oo aanan la isku xirin arrimo aanan runtii eh, aada iskugu xirnayn inaan la isku xirin marka en, waxaan jecelnahay arrinkaa in la xaliyo Eh, dabcan cabashada ka timi meeshaasna waxaa la siin doonaa eh, waktigeedii iyo iyo iyo iyo iyo fiirin eh, gooni ah ee- ee ku filan ayaa haddana lagu wada lana yeeri doonaa laakiin waxaan rabnaa in la kala qaado waana kala qaadan yihiin runtii shuqul isku maray Eh, dabcan waktigu aada buu u gaaban yahay meelaha qaarkoodna go-aano dhammaystiran oo hore loogu socdaa weli lagama gaarin Eh, qaarkood waxaad geliseen dib u dhigis oo aan wakti lahayn taa laftirkeeda miyaanay caqabad ku noqon karin howsha aada soo ma wadeen ma qabna runta inay caqabad ku noqon karto waxaa weeye een, kuraasta hadda Mhm.
dib loo dhigay oo sharci ahaan annaga aan dib u dhignay aaday u yaryihin waxaan ka hadlayna waa eh, sidaan qabo saddex ama laba Mhm.
haddii marka eh, kuwa hadda ku haray ee doorashooyinkooda aysan wala qaban dowlad goboleedka ay qabtaan saddex kursi iyo laba kursi Mhm.
eh, ma noqon kara eh, wax caqabado ku noqon kara eh, programkan eh, geedi socodka ee hore u socday Eh, marka eh, ma qaba inay dhibaato noqon doonto eh, wax- wa- wa- caqabada noqon karta inay qab- inay noqon doonto hadda nambarka xildhibaanada soo baxa waa boqol sagaashan iyo saddex dastuuriyanna waxaa loo baahnaa uu ku furmi karaa quorumka markuu baarlamaanka heerkan oo kale yahay boqol siddeetan iyo afar marka ma idiin muuqataa rajo ah in hooshii aada ku wareejisaan baarlamaankii oo dabcan guddi ahaan inta kale dhamaystirkeediina waqti go-aan aada u qabsataan mise waxay noqonaysaa un ilaa laga soo dhamaystiro inaana baarlamaanka howshiisa furmi karin Een, waxaa weeye eh, arrinkaas waa arrin muhiim ah eh, dastuur ahaanna eh, muhiim u leh masiirka ummadda soomaaliyeed iyo fikirka laga qaadan karana muhiim u leh marka ma aha arrin horta eh, degdeg eh, aan go-aan looga gaari karo annaga guud ahaan inta shirnay go-aan kama gaarin Een, marka arrimo isdhex socdo in la isqabadsiiyo u baahnaan doonaa jiro ko haddii baarlamaanka badankiis hadda da- badankiis waa waa diyaar haddii uu yimaado ma dhici kartaa in intay muqdisho iskugu yimaadaan dabcan xa- xaruntooda intay noqon doontaa sharciyadooda loo sameeyo aidiyadooda loo sameeyo ay ayagu kulmaan ay sii kulmaan ma dhici kartaa haddii ay weli maqan tahay ee qeyb mise iyadoo la eegayo dastuurka iyadoo la eegayo eh, eh, eh, wanaagga iyo- iyo iyo- iyo sida ay tahay in wax loo qabto eh, si ummadii ay usii kala tegan oo eh, Sooma- somalilan hadda waxaa ogtahay eh, waxaan bilaabaynaa doorashadeeda eh, eh, berri ama beri dama hadday ayagu weli eh, xoogaa wax dib u- uga dhacsan yihiin oo waxaan aan ka hadlayna uu yahay week iyo wax saas oo kale ah ma ma ma ma dib malala sugayaa mise mise marka Malaga arrin- socomaya.
marka arrimahaas arrimo ma aha annaga eh, waajibaadkeena shaqo ku qornaa Mhm.
waxaa ku qornaa oo keliya doorashada eh, eh, baarlamaanka ee aan qabanno Eh, waa wixii hadday aan ku lahaa marka shaqa la gudagalo waxaa soo bixi doona arrimo marka hore eh, aanan Aan aad loogu loogu fikirin.
talagelin.
marka arrimaha waxay u baahan yihiin in laga wada fikiro Mhm.
waxay u baahan yihiin si degan eh, oo dadnimo leh oo oo dhinac kastaba la eegayo marka fikirkaa waa imaan doona annaga waxaan qabnaa wiigan hadda soo socda dowlad goboleedyada electionka ka socda oo dhan inuu soo dhamaystirmi doono markuu intaas soo dhamaystirmo oo horta waxa socda ay yihiin keliya een arrimaha doorashada somalilan bal horta arrimaha markaasaan si wanaagsan haddana uga sii doodi doonaa laakiin hadda waxaa noo socda howl eh, qabyo ah laakiin gabagaba taagan marka waxaan rabnaa horta kuwa inuu soo gabagabay
arrinta do- doorashada labada aqal ee somalilan dabcan waxaa loo astay toddobaadka soo socda inay bilaabato sooma Ya, ha.
marka ma labada aqal baa hal mar toddobaadka soo socda la qabanayaa mise aq- hal aqal unbaa s- qorshaysan guud ahaan inay qabsoomaan annaga hadda een, een, waxaan rabnaa in eh, sida ugu dhaqsiyaha badan labada aqalba in la qabto laakiin eh, dabcan waxaan ognahay in su-aalo yareer ay ka taagan yihiin arrimaha eh, eh, aqalka sare Mhm.
haddii marka eh, de wax dhib kale uu jirin oo annaga arrimaha siyaasadda taan kuu sheegay siyaasad ahaan kama warqabno marka haddaysan dhibaato kale jirin oo waxba kale jirin de dabcan diyaar baa looyahay waana la qabanayo laakiin golaha shacabka waxaan shaki ku jirin sabtida ama xadda inay bilaabanayaan Okay. Eh, salim maxamed daawada lagu magaca waxa uu leeyahay oo facebooka dabcan daawadayaasheena ka mid ah wuxuu leeyahay mudane ma kula tahay in go-aan cad laga gaari karo kuraasta lagu muransan yahay ka guddi ahaan midda kale ma kula tahay guddi ahaan inuu qabsoomi doono ama lagu dhaqmi doono nidaamkan hadda idinku aada go-aamisaan ama aada soo saartaan Een, runtii horta nidaam- nidaamka nidaam annaga aan een go-aaminay maaha waa nidaamkii ay ku heshiiyeen ee, dowlad goboleedka iyo ee, a- hogaanka ee, hogaanka madasha ee, ee qaran marka annaga waxaa nili un wixii lagu heshiiyey siday ahaayeen ha loo meel mariyo waa muhiim arrinkaas in maaragta aan mar waliba ku celin waxaan annaga kusoo fikirnay ama annaga aan aan aan aan wax ku qurxinayn ama wax gooni aan kaga leenahay maaha waa wixii madasha ay ku heshiisay haddii marka annaga aan rasaana lagu heshiiyey ha la yeelo de dabcan sida laga yeelayo waxaa u taallaa keligeen ma ahe ee guddiyadii dowlad goboleedka ee fulinta dowlad goboleedka u taallaa soomaaliya waxaa og tahay in ay ku xiriirto ama ay qayb ka yihiin dad caawiya ama saaxibada ah oo beesha caalamka ah marka waxaas markii lagu heshiinayo dadkii ku heshiiyey ayaa annagu hawshaan farnay inay ma- inay maareeyaan oo ay meel mariyaan dabcan waxaan rajaynaynaa inay ay meel mariyaan oo ay- ay- ay- ay maareeyaan ay hadda ma jiro wakti go-aan oo guddi ahaan aada leedihiin oo bartilmaameed idin ah in shaqadan idinkaga dhammaato maalmo ha noqoto toddobaadyo ha noqoto aada go-aansateen maalin hiblaayo shaqadan waa lasoo afjaraya oo aada shaacisheen taas m- suurtagal ma tahay inay idiin fududeyso wuxuu inay dheeraadaan oo waktigii mar walba u yimaado daah eh, laga daaho doorashooyinka la sugayo geedi socodkan wuxuu ahaa geedi socodka labada kun lix iyo tobanka annaga waxaan aaminsannahay eh, labada kun lix iyo tobanka geedi socodkan inuu ku dhammaan doono
Ah, dabcan eh, waxaad ula jeedaa labada kun iyo tobanka waxaa ka dhaman intaad bishan aan ku jirno marka waxaa suuragal ah in ilaa bil kale ay sii qaadato hawsha maya ha- s- haddii oo aanan oran maalin fulaan ayaa wax la qabanaya laakiin ay caddeed geedi socodkan uu yahay kii labada kun lix iyo tobanka annaga waxaan aaminsannahay in gudihiisa uu ku dhammaanayo hawsha Eh, hadda markaad eegto marka carwadaha meelaha qaar ka helay oo eh, ama idin hor yaalla iyo wixii aada soo marteen iyo khibradihii aad ka qaadateen muddadaas shaqada aad ku jirteen rajada aad ka qabto in xoolahan xal laga gaari karo oo weliba halka ugu dhaqsiyaha badan aad guud ahaan gaari kartaan intee bay la-eg aad bay u wanaagsan tahay dabcan eh, ibraahim biyele oo isna ka mid a daawadayaasha waxa uu leeyahay maxaa ka jira mudane in dib loogu noqonayo kuraasta muranku uu ka jiro mise halkoodii ayaa hore looga sii soconaya arrinkaas aad buu usoo noqnoqday waxaan waxaan waxaa umoodaa inuusan marka hore na maqleen annagu waxaan oofinaynay heshiisyadii ay ku heshiiyeen hoggaanka madasha qaran dowlad goboleedka qayb ay ka yihiin dowla- gudo- guddiyada dowlad goboleedka qayb ayay ka yihiin marka waxaan jecelnahay in la fuliyo xalna loo helo haddii ay jiraan caqabado ka hor imaanay
maadaama eh, waxaan rabaa in dib ugu laabto su-aal badan aan ku weydiiyo laakiin jawaab cad aad ka bixisay oo ahaydna fariin ku saabsaneyd eedeymaha lasoo jeediyey intii doorashadan lagu jiray oo ha u badnaadaan kuwo dowlada ka yimaada kuwo hay-ada ka yimaada iyo kuwo shaksiyaad qaarkood tartame ka yimaadaba ha noqdaane Eh, dabcan waxaa jira inkastoo dhaqan eh, kan hadda doorashadan dadbani ay wax dalkeenu ku cusub waqtigan la jooga tahay haddana mararka qaarkood wax markii ay dhacaan dadku wixii markii ay kusoo celceliyaan waxaad moodaa mararka qaarkood qofku wuxuu u baahan yahay jawaab uu ku qanci karo baaqi haddaaya aad jeedisay iyo fariintii ahayd guusha la gaaray ka soko dadku hadda daawadaasha barnaamijka la socda keliya ee facebooka inta qofood ay kusoo celinaysaa isla su-aasha iyada ah ee eedeymahan iyo in meelaha qaarkood kushoosho ay dhacday meelaha qaarkood ergadii dadkii tartamayay iyaga ay maamusheen oo kale guddi ahaan jawaabta ah inaad dhihi karto ama aada ku qanci kartaan eh, in haba yaraatee aysan wax eedeymo ah oo noocaas oo kalea lasoo jeedinaya aysan dhicin guddi ahaan ma xaqiijin karaysaan intay ka jirtaa adduunka ka hadaraado adduunka intay ka jirtaa meel election laga qabto oo aysan eedeemo noocaas oo kale ka jirin wadanka ugu weyn ee dimuqraadiyada ugu ugu ugu da-da weyn ee maraykanka waxaa ka jira hadda waa ogtahay inuu leeyahay doorashadii ay dadku doodayaan waa la iga guulaystay si khaladaa la iga guulaystay dib ha loo noqdo marka in maanta soomaaliya oo afartan iyo toddoba sano eh, kadib doorashadii ugu horreysay qabanayso soomaaliya oo shan iyo labaatan sano kadib ee unkeesa hay-ado dowladeed soomaaliya oo guddiyada waxaan ka shaqaynaya afar bilood eh, ka hor eh, eh, eh, eh, la sameeyey soomaaliya oo dowlad goboleedyadooda qaar bil ka hor la sameeyey in aan isweydiino en, ma dhici kartaa inaad leedihiin waxba haba yaraatee oo cawasho ma jirin ama dhibaatooyin ma jirin su-aal khaldan wey aniga su-aasha waxaan waxaan leeyahay waxyaabo khaldan oo fara badan ayaa dhacay waana la ogyahay maxaa laga baran karaa waayo su-aasha labada kun iyo laba iyo tobanka waxaa laga bartay odayga keligiis in aysan ahayn in o- masiirka ummadda soomaaliyeed loo gaayo tan waxaa laga baran karaa dowlad goboleedka iyo dowladaha eh, iyo- iyo- iyo- iyo gudiyadooda dowlad goboleed keligood inaysan ahayn inay maamulaan doorashada meesha ay ka dhacayso waayo hadday ayagii dowlad goboleedka iyo dowla- iyo guddiyadii ay isku dar noqdaan waxaa ku limi kara xaq dad ay ahayd in la ilaaliyo waxaa laga baran karaa waxaan shaki ku jirin inaan loo noqon doonin waxyaabaha qaarkood ee hadda la sameeyey eh, labada kun lix iyo tobanka dabcan taas waa waxaan wax ka baranaynaa geedi socodkan cusub sabab ayaana loo eh, jirta loo yiri waa geedi socod oo aan loo oranin eh, eh, eh, wax kale sabab ayaa jirta loo yiri waa waa waa doorasho dadban ee aan loo oranin doorasho qof iyo iyo cod ah marka hadday su-aasha tahay waxyaabihii khaldamay dabcan waa qarsannahay inay waxyaabo badan khaldam eh, khaldameen ciddii qarsanayna waa cid u baahan in maskaxdeeda la baaro waxyaabo badan ayaa khaldan maxaa laga baran karaa haddii su-aasha tahay waxaa weeye waxay u baahan tahay waqti badan ee fikir fiican ayaana ka qabnaa waxyaabahan is leenahay waa laga bedeli karaa waana lagu qurxin karaa meel kastoo looga dhaqaaqa labada kun lix iyo tobanka laakiin su-aasha hadday tahay ma waxaad leedihiin waxba ma khaldamin dabcan ma odhanayn waxba ma khaldamin waaya marka eh, ugu dambeyntii waxaan jeclaan lahaa adoo aada u mahadsan marka aada eegto eh, dabcan waxaad sharaxday waddadii lasoo maray eh, iyo waddada hadda dabcan welina hor taalla meelaha qaarkood caqabadaha ka jira eeba banaanin marka loo eego wixii qabsoomay iyo caqabadaha maanta jiro maxaad leedahay soomaaliya doorashadan dadban ee hadda guddi ahaan idinku eh, guddiga eh, federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban ee aada maamuleyseen labada kun lix iyo tobanka soomaaliya doorashooyinkan caqabadaha ay kala kulantay kuwa ugu waaweyn oo qaarkood aan tilmaannay iyo faa'iidada laga dhaxlay maxay tahay waxa aad ku tilmaami karto faa'iidada ugu weyn ee dadku xilligan loo baahan yahay in ay fiiro gaara u yeeshaan ogaadaanna inay tahay natiijada doorashadan ka soo baxday ama dhaxal u noqon doonto faa'iidada ugu weyn Mhm.
aniga waxaan qabaa faa'iidada ugu weyn inay tahay in ay caddaatay qof kasta oo soomaaliyeed ee hugsada dadka soomaaliyeed ee aamina inuu guulaysan karo gabdho badan oo soomaaliyeed ayaa ku soo baxay ayaga oo ku caddeeyey shaqooyinka ee ay qabteen waxaa jirtay rag badan iyo dumar badan oo markay tageen xaafadihii dadkooda ay degnaayeen ee kursiga ka raadsaday ayagoo magac leh ayagoo la yaqaano ayagoo dhaqaalada ay ka guulaysteen wiilal iyo gabdho yaryar oo laakiin ay hugsanaya ama ama ama ama isku halaynaya dadkooda oo ahaa dadkii meeshaa ku noolaa marka waxaan qabaa waxa ugu weyn oo laga faa'iiday waxaa weeye in ay caddaanay rabta murdhow waana wax lagu farxa masiirka ummadda soomaaliyeed waxaa lagu gaari karaa in ay ka tashataan dadka soomaaliyeed lana geeyo meesha ay ku habboonta haddii waagi hore lagu dhisi jiray imbagati markay soo dhawaatana muqdisho lagu dhisay hadda waxaa lagu dhisay garowe waxaa lagu dhisay cadaad waxaa lagu dhisay jowhar waxaa lagu dhisay kismaayo waxaa lagu dhisay baydhabo marka xigta mahadaayaa lagu dhisi doonaa waxaa lagu dhisi doonaa qarlaa lagu dhisi doonaa waxaa lagu dhisi doonaa magaalooyin kasii yareeraa lagu dhisi doonaa marka waxaa rabaa dadka inay fahmaan waxaa soo badanaya oo aanan shaki ku jirin in dadka soomaaliyeed ay ay sii badanayso inay qayb ka qaataan taladooda iyo masiirkooda oo ayagana ay tahay in lagala tashto aniga waxaan tegay jowhar waxaa arkay magaaladii oo aan meelaan la istaaga lahayn guri aadan kiraysan karin hoteelada ay buuxaan waxaan tegay cadaada waa ka darnay waxaan tegay qisada iigu fara badneed eelaboorkaan tagnay diyaaradaa la waayay waxaan maqlaya niman telefoon ku wada hadlaayo oo la warniyo diyaaradda markay dhigato cid kale ayaa iga qaadanan diyaaraddas anaa qaadanay oo oo maaragtay la aadaya xaafadihii meesha ay dadka degnaayeen waa waxyaabaha ugu waaweyn oo aan aan aan isleeyahay waa laga faa'iidi karaa waxaa kaloo laga faa'iidi karaa cidda leh dadka soomaaliyeed diyaar uma aha inay tashtaan waxaa caddaatay inay beentay madax dhaqameedkii wuxuu diyaar u yahay in uu la tashto nabadoonadiisa ergada waxay diyaar u yihiin inay doortaan dadkii ayaga rabeen dowlad goboleedka wuxuu tabar u yeeshay in uu hagaajiyo meeshii laisku dooranayo waxaa la abuuray guddiyo soomaaliyeed oo afar bilood jiro oo maamulay diyaariyey habraacyada lagu shaqeyn lahaa waxaa jira guddiyo soomaaliyeed oo dowlad goboleed oo tabar u yeeshay tayana u yeeshay fikrna u yeeshay inay meelmariyaan ciidamo soomaaliyeed oo aanan loogu taligelin dhaqaalo cusub ayaa waxay tabar u heleen fikrna u heleen dadnimona u heleen in ay xaqiijiyaan nabadda dadka soomaaliyeed is dooranaya maxaa kuu cad marka in ay soo dhow tahay wakti ay dadka soomaaliyeed ka bixi doonaan dawarsi oo ay ayaga isu tashan karaan lacagta laga qaaday xildhibaanada soomaaliyeed musharaxiinta waxay ku filnaatay in lagu meel mariyo maamulkii iyo maareyntii ergada meel maraysa waxay kutusaysaa in aan leenahay tayo mid fikir iyo mid dhaqaalo ee aan arrimaheena ku maaraysan karna marka waxyaaba badan aa laga faa'iday runtii waxaan qabaa dhinac kasta oo aan ka eegno iyadoo aanan la diidaynin inay dhibaatooyin jiraan guulal fara badan ayaa nala yaala inaan xidsanaa aniga qabaa
aad baa umahadsan tahay afhayeenka guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban mudane maxamed keenan ayuu ahaa oo toddobaadkan marti inoogu ahaa dhegeystayaal daawadayaal barnaamijka kulanka toddobaadka ee raadiyo muqdisho iyo telefishinka qaranka soomaaliyeed waxaan umaad celinayaa daawadayaasha siyaabaha kala duwan loola socday iyo dhegeystayaasha iyagu inta uu barnaamijku socday su-aale iyo fikirba nala wadaagayey iyo inta kale ee nala wadaagtay laakiinse afkaartii iyo su-aalaha badnaa awgood aynan qaadan oo aanan suurtagelin inaan u baahin fikirkooda iyo su-aalihii ay qabeen waxaad mahadsantihiin dhammaantiinba barnaamijka kan soo socda intaan ku kulmi doona qaartana dhegeysanaysaa iyo qaartana daawanaysaa dhammaanteenba waxaan idin leenahay nabadgelyo